Wararka ka imaanaya dhulka Soomaali galbeed ayaa sheegaya in ciidamada xabashida Itoobiya ay sare u qaadeen boobka ay ku hayaan hantida shacabka Soomaaliyeed ee gumaysiga ku hoos nool. Dhacda ay dad badan ka argagaxeen ayaa laga soo warinayaa magaalada Jigjiga ee caasimadda u ah dhulka Soomaali galbeed. Ciidamada xabashida ee loo yaqaano Finas ayaa gacanta ku dhigay gaadiid bagaashsiday oo u rarnaa dumar ganacsato ah. Muuqaallo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay ciidamada Itoobiya oo la wareegaya gaadiidka ganacsatada iyo dumarkii lahaa milkiyadda gaadiidka oo barooranaya. Ciidamada xabashida ayaa la arkayay iyagoo bartamaha magaalada Jigjiga ku dhex boobaya gaadiidka ganacsatada iyo hantidii saarneed. Arrinta la yaabka leh ayaa ahayd in maleeshiyaad Soomaali ah ay la socdeen ciidamada xabashida ee boobka geysanayay. Hooyooyinka leh badeecooyinkan la boobay oo danyar ah ayaa warbaahinta u sheegay inaynan haysan wax ay noloshooda ku maareeyaan. maamulka dabadhilifka ah ee uu madaxda u yahay Mustafa Cagjar ayaana sheed sare ka daawanaya ficilada ay sameynayaan ciidamada xabashida Itoobiya isagoona sharciyada siinaya gumaysigaasi horarka ku ah diinka iyo dadka iyo hantida intaba nidaamka Abiy Axmed ayaa dhisay ciidan loogu magacdaray ka hortagga kontrabaanka ah ama markii magacooda la soo gaabiyo loo yaqaano Finas. Ciidamadan ayaa loogu talagalay inay boobaan hantida shacabka Soomaalida iyagoo boor isku qarisa ka dhiganaya inay la dagaalamayaan badeecada aan la ogolayn. sidoo kale ciidamada xabashida ayaa kaxaystay boqolaal neef oo isugu jiray geel iyo lo' kuwaas oo dadkii lahaa ay doonayeen inay u safarsadaan dhulka kale ee soomaalida wasaaradda maaliyadda ee xabashida ayaa bishii lasoo dhaafay warbixin ay soo saartay ku sheegtay in ciidamadan burcadda ah ee finaas lacaga balaayiin ah ay soo geliyeen gacanta dowladda